waxaan marka ugu qaybinay waxaa aan ku aragna wasaaradda ama aan ku arkay muddadaas aada ii igmatay shaqaalaha kumeelgaarka ah ayaa ka shaqo badan shaqaalihii rasmiga ah oo mushaarku waxaa jiraan marka baraada ugu dambaysay waa lahaa waa waa la isaga daba tegaya dad badan oo intaas ana waa qabaa inay ka adkarti badan ka wadanisan ka daacadnimo badan horumarka dalka iyo dalkana reegan u ah dhalinyaro fara badan in ay helin fursaddaas ay kuwa heleen oo weli ay rabaan sidii kuwii afka duubnaa inay ayaguna sidaas lagula shaqeeyaan suurtagal ma aha fursadda waxaa qaadanaya ninka dhiirana bannaanka taagan xukuumaddana awood bay u leedahay inay jaangoyn samayso adiga waxaa ugu horreeya markacaayo dowladda ra-iiskaana dalbanaya dhalinyarada horteeda qofkii shaqaalaha wasaaradda maalintan tegay xildhibaannimada waxaa lagu waayaa maqnaasho kalfadhi ama laba kalfadhi xubinnimadaa lagu waayaa ama maqnaasho sabab la-aan ah oo la aruuriyey oo u dhigma